olole nadaafadeed ayaa waxaa laga sameeyey xaafadda hantiwadaag ee magaalada jowar guddoomiyaha xaafadda hantiwadaag cusmaan gaab oo horkacayey ololaha nadaafadeed ayaa waxa uu isagu markaasi baaq u diray bulshada ku nool xaafadda hantiwadaag islamarkaana leh guryaha sida markaasi kumeelgaarka inta ay u iibsadeen aan dayactir ku samaynaynin ee hareerahooda uu ka baxay geedka loo yaqaano caligaroobka wuxuu ugu baaqay in bulshada ay ka wada qayb qaataan ololaha nadaafadeed iyo bilicda magaalada jowhar oo ah caasimada dowlad goboleedka hirshabelle dhul in laska gatay laga tagay oo hay bararleya waxaa u baahan nin kale oo ijaar ku jiro ee maanta meel u dhistan la diyaarna la ah xaqii meesha laga qaadi lahaay oo macnaha wixii meesha ku fici lahaa diyaar laha adi inuu gatana diyaar waa dadkaanu marka ilaahay uga cabsadaano meeshaan ilaah kugu dhaariyo ilmaha mari lahay jidka dugsiga u jeeda cid mari kartaa ma jirto laakiin haddii hadda saan loo nadiifiyay saaka hadda siday eeday iyo hadda siday tahay waxay soo dhow xataa maaha dhulka saaroo kale u ahay markii hore dujeedin hawdkaa soo ahay haddana quruxdaan uu leeyahay waxaan rabnaa marka dadka dhulka iskale oo dhulalka noocaan oo kale leh xaafadda hantiwadaag oo dhanba inay ka shaqeeyaan dantooda guud waa loo soo dantooda ayaga shaksiga danta guud anagaa u taagan qofkii loogu yimaado maanta wixii ka dambeeyo ama jid xiran ama guri nalla'aana ama geed yahuud mas-uuliyaddeeda saa qaadaayo hadda kabacdi waa loo soo jeestay dadkan marka hore haddii la dhihi jiro xoogaa dadka culaysaa haysto ganaax ma galaan haddii la dhihi jiray hadda kabacdi waa la ganaaxaa waa la xiraa waana la cina fariinta u dambaysa waxay tahay aan wada qayb qaadano magaaladan waa magaaladeenni annagu magaalo kale maalin walba sawir inaan kusoo galno ama macnaha sawirkeeda lasoo qaato aaday noo dhibe aan magaaladeena qaymaheeda fiirino jowhar waa la yaqaana macnaha ay leedahay magaca macnaha jowhar ayaaba macno qaaliya iskale aan quruxsano magaaladeena annagaa iskale ilaaha na siiyey waxaan rabaa marka hadda kabacdi jowhar oo ka bedelan sidaan sida hadda ay maanta tahay ka bedelan hanti wadaag oo sidaan ka bedelan maadaama hanti wadaag ay tahay xudunti magaalo madaxda dowladda hirshabelle ay tahay ma ogolaan doono in maalin walba ay wasaq dhex taallo maanta wixii ka dambeena dabagaabyan u qaadanayna adduun liraa waan ku dhex soonaynaa